kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinbaa ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo toddobaad kasta maalinta isniinta ah idaacadda v o a aad ka dhegaysataan qubanayaasha toddobaadkan dhegaystayaal waxaan idinku hayaa falanqayn aanu ku samaynayno kooxaha waaweyn ee bayir muniqo jarmalka ah barcelona sbaina yuventus oo talyaaniga ah iyo manchester united oo britain ah oo ku wada guulaystay horyaalada dalalkaasi waxaa kaloo aanu falanqayn ku samayn doonaa ciyaartii kama dambaysta ee koobka qiimaha badan ee f a kaabka dalka ingiriiska aan ku bilaaba ee afarta dal ee jarmalka ingiriiska talyaaniga iyo sbain ayaa afar kooxood oo ka mida kooxaha ugu caansan caalamka iyo qaaradda yurub ay ku guulaysteen horyaalada dalalkaasi kooxda reer sbain ee barcelona ayaa xaqiijisay in iyadu gacanta ay ku dhigtay horyaalka dalkaasi kooxda bayer munik ee jarmalka iyagana waa ay guulaysteen dalka ingiriiskana kooxda manchester united ayaa koobkaasi la dheelmatay iyadoo talyaanigana kooxda yuventus horyaalka dalkaasi ay hantisay dabaaldegyo waaweyn ayaa ka soconayay dalka sbain iyo taageerayaasha kooxda barcelona sidoo kale jarmalka ingiriiska iyo talyaaniga iyaguna taageerayaashooda ayaa aada ugu faraxsanaa in kooxihii ay taageerayeen horyaaladaasi ay ku guulaysteen iminkana dalka ingiriiska aanu u kacnee koobka qiimaha badan ee f a kaabka ayaa cisho dhoweyd ciyaartiisii kama dambaysta ee finalka waxaa isaga horyimid labada kooxood ee manchester city iyo kooxda wigan la ydhaahdo waryaha v o da ee dhinac ciyaaraha maxamuud mascade ayaa aada isha ugu hayay ciyaartaasi kama dambaysta ee finalka iyo koobka f a kaabka haatan stuudiaha ayuu ila joogaa bal marka hore maxamuud ciyaartaasi kama dambaysta ee f a kaabka sidii ay u dhacday kulamaad baad umahadsan tahay dabcan ciyaartaasi waxay ku dhammaatay hal iyo iber oo guusha waxay raacday sidaan horeba u sheegnay ee kooxda wigan athletic hase ahaatee colombo labadan kooxood awood ahaan marka laysbabardhigo ama laysu fiiriyo ka hor inta aanay ciyaartu socon dadka wax saadaaliya dadka ciyaaraha ka hor qamaara dhammaan waxa ay rajaynayeen inay kooxda manchester city koobka qaadi doonto oo cid kasta oo lacag dhiganaysa waxay lacagta ku dhigatay in wigan athletic laga badin doono laba siyaaboodba waa loo aanayn karaa in dadku ay aaminayeen in wigan laga badiyo waa midda koowaad wigan oo ah koox tabar yar oo dhaqaalo ku filan aan lahayn islamarkaasina aan iska celin karin manchester city iyo manchester city oo ah koox awood badan oo wadamada yurub hadda kooxaha ka dhisan kuwa awooda badan ka mid a maadaama ay leeyihiin milkiilayaal aad ay hantidoodu u badan tahay sidoo kale kooxda wigan athletic waxay haatan ku jirtaa horyaalka saddexda kooxood ee ugu hooseysa iyadoo markaasi labada kulan ee ciyaaraha ka harsan haddii xataa ay badiso ay adag tahay inay soo gudubto sababta keliya kusoo bixi kartana ay noqon karayso oo keliya in kooxaha kale ee ku dhow dhow sida sunderland iyo newcastle iyagana kulamada u harsan laga badiyo marka labadaas kooxood oo awooddooda aad kala garan karto ayaa ciyaartu dhex maraysay laakiin sida alaaba dhacda ciyaar hose marinho macalinkii real madrid erey caan baxay oo markii barcelona la ciyaari jiray berigii chelsea watay ayuu waxau yidhi weligey barcelona iyadoo ileban ah iyo kooxdeyda oo ileban wuxuu ka wadaa koo iyo toban ciyaartoy iyo koo iyo toban ciyaartoy igama aanay badin koo iyo toban ciyaartoy hadday garoonka gashana cid kastay ka badin kartaa marka waxay u muuqatay ciyaartaasi in koo iyo tobanka ciyaartooy ee wigan atletic ay ka wadna adkaayeen habeenkaasi oo ay ka badiyeen kooxda manchester city mascadow ciyaartaasi markii ay dhammaatay oo guushii ay heleen kooxda wigan iyo beryahanba waxaa jiray warar laysdhex marayey oo la xiriiray macalinka kooxda mancity mancini in shaqada uu waayi doono aad iyo aad arrintaasi tan iyo markii lasoo gaaray dhowrkii bilowda ugu dambeysay horyaalka ingiriiska bishii march marka laga soo bilaabaya hadda waxaa socotay xanta ah in roberto mancini uu ka tegayo islamarkaasina kooxdan manchester city ay ciyaartooy fara badan keeni doonto markaan leeya uu ka tegayo macnuhu maan inu asagu go-aansanayo inuu ka tago laakiin in nimanka iskale kooxdu ay u arkeen macalinkani inaanu ahayn macalinkii ku wanaagsan inuu kooxdan sii wado maadaama qarash fara badan la geriyey lacag fara badan tiimkan lagu qarash gareeyey islamarkaasina guulihii laga filayey aanu kooxda u keenin waxyaabaha aadka loogu eedeynaya waxaa ka mid ah haddii xataa uu koobkan ku guulaysan lahaa oo lalahaa meesha uu waayi doonaa ciyaaraha champions league oo labadii sano uu kooxdan hayay uu wareega hore ku xareeyay taasu mid bay ahayd tan kale in kooxda manchester united ay iyaduna horyaalkii dhibco fara badan kaga guulaysatay iyadoo afar kulan ay ka dhiman tahay arrimahaasoo dhan marka laisu geeyo mar walba mansini hadalhayntiisu way badneed laakiin hadalkii ugu yaabka badnaa ee roberto mansini uu yidhi markay ciyaartu dhamaatay waxay ahayd waxaa la weydiiyey su-aal ah kooxda ma sii joogaysaa waxaa laleeyahay waad ka tegaysaa oo shaqada waa laga eryi doonaa waxay waxaan aad uga xumahay in kooxdanaan mucalinka u ahay milkiilayaashoodu ay ku dhiiran waayeen in ay hadalladan been abuurka ee suuqa ku jira ay yidhaahdaan waxba kama jiraan marka taas aad ayaan uga xumahay yuri inkastoo aanu dhihinin kooxda waan ka tegayaa iyo waa joogi doonaa waxaa kaloo ay soo baxaysa in tababaraha la yidhaahdo manuel belagrini oo kooxda malagaleyl iyo asalkiisu inuu yahay waddanka jili la hadal hayo inuu noqon doono macalinka kooxda manchester city isaga oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisu uu sii joogi doono malaga islamarkaasina wax heshiisa oo ula galay kooxda manchester city aanay jirin batatanba marka ma naqaano sida ay noqon doonto laakiin haddii la yidhaahdo maanta mascado maxaad lacag ku dhigan lahayd mansini ma sii joogi doonaa man city waxaan odhan lahaa maya mansini kooxdaasi maray noqotaba waxaan maqli doonaa mar dhow inuu kooxdaasi laga eriy aad iyo aad baad umahadsan tahay wariyaha v o eda ee dhinaca ciyaaraha maxamuud mascade guud ahaana dhegeystayaashaydo barnaamijkii faaqdaadii ciyaaraha iyo toddobaadkan intaas haynoo joogo